hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaalka bisha maarj sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal maanta idinkugu hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono tacadiyada loo geysto dumarka soomaalida iyo sida looga hortegi karo
waxaa dhihi karaa falcelinta gabdhaha soomaaliyeed wax dee la taaban kara maahan because ma haystaan wax dee iyagii caawina ama dibadii kasoo raxaysay wax u qabsan lahaayeen ma jirin wax la dhaho kusiwadareen mujtamac dhan oo intay gabadhii kufsadaan haddana dilaan ma dhici jirinay kun waxaan dhihi lahaa dumarku inay sameeyaan isku xidhnaansho waa inay ururo badan sameeyaan oo isku xidhnaan
heesta maantana waa
amay dar alle adiga tahay codka macaane xasan aadan samatar ayaad dhegaysan doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha marka horese warkii caalamka
dadka reer nigeria ayaa maanta oo sabti ah soo dooranayay guddoomiyeyaasha gobolada iyo golayaasha dowladaha hoose ee dalkaasi oo dhan doorashadan ayaa kusoo aadaysa laba toddobaad kadib markii ay dadka reer nigeria ay soo doorteen madaxweyne taas oo doorashadii madaxweynaha uu ku guuleystay madaxweyne maxamedu buhari goobaha codbixinta ayaa saakay toddobadii ka furmay sagaal iyo labaatan gobol oo ka mid ah lix iyo soddonka gobol ee nigeria sidoo kale waxay ka furmeen magaalada abuja oo ay dadka soo dooranayaan golaha deegaanka natiijada ayaa lagu wadaa inay soo baxdo isniinta soo socota madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ishaaciyey inuusan saxiixaynin heshiis ganacsi oo uu dalkaasi dalkiisa uu la galo kanshiinaha haddii uusan aad uga wanaagsanayn arrimaha maraykanka madaxweynaha ayaa hadalkan sheegay mar uu shalay u ambabaxayay gobolka alabama ee dhaca koonfurta dalkan oo ay duufaano horey u burburiyeen dowladaha shiina iyo maraykanka ayaa gorgortan dhanka canshuuraha ku jiray sanadkii lasoo dhaafay kaasoo ismariwaa badan ay ka jiraan islamarkaana uu madaxweynaha maraykanka ku adkaysanayo in ay dowladda maraykanka khasaare badan ku qabto heshiiska ganacsi ee shiina ay horey ola lahayd haddana in la wanaajiyo uu yahay
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey waryaheena khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa maalintii shalay ahayd waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta haweenka adduunka dumarka soomaaliyeed ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin kufsi iyo dilal haddaba barnaamijka oo aynu qodobadaasi ku falaqayn doonno waxaa marti iigu ah oo igala qaybgelaya saamiye xasan cusmaan injineer cabdifitaax cabdulaahi muuse iyo muno cabdulaahi xaashi kusoo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka madasha dhallinyarada asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacayga waa muno cabdulaahi xaashi aad iyo aad ba umahadsantay xareed inaan barnaamijkan maanta nagu martigelisid iyadoo ay tahay shalay ay ahayd maalintii haweenka marka aad baa ugu faraxsanayna ka qayb qaato muna shalay see loo dabaaldegay haweenka walaahi maasha allah aada ayaa loo dabaaldegay oo waxyaalo badan oo gabdhaha xanuujinaya ama hadda waayaha ugu dambeeyay ku dhacaya gabdhaha laga hadlayay marka aada inaan maanta anaga ka qayb qaadano aada ayaan ugu faraxsannahay marka alxamdulilah maxay tahay hadalheynta ugu badan ee dumarka maadaama shalay ay ahayd maalinta haweenka adduunka soomaaliyana aynu ognahay in ama dhulka soomaalida ay degto o dhan in gabdhaha soomaalida ama haweenka soomaalida ay dhibaatooyin badan la kulmaan walaahi shalay tale waxyaalaha ugu badan ee dadka ay ka hadlaayeen ama aada iyo aada bulshada u saameysay waxay ahayd dhawaanadii ugu dambeeyey waxyaalihii ku dhacay gabadhii radcaasho dhadhahayay in kufsiga oo saynu ognahay dee wax soo jireen ahaa haddana oo dee qabiilo iyo xaal la sameyn jiray hadda waxyaalaha ugu badan ee laga hadlayo waxaa weeye gabadhii inta la kufsado haddana la dilayo marka bulshada saameynta ugu badan ay ka hadlayeen shalay waxay ahayd in dilka iyo kufsigan isla socdo waayahay waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa saamiya boos kusoo dhawow barnaamijka xareed aada baan ugu dhowahay waadna mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a barnaamijkan quruxda badan aada naga soo qeybgeliseen alxamdulilah shalay waxayna ahayd maalin aada u weyn waxayna ahayd maalintii haweenka taasoo ay kasoo wareegtay boqol iyo sagaal sano taariikhdii markii la aas-aasay maalintii haweenka oo ahayd kun sagaal boqol iyo tobankii sideedii bishii saddexaad aada ayaan ugu faraxsaneen shalay aada ayaa loo dabaaldegay haween badan waa dabaaldegeen waa hagaag eh, markana waxaan siinayaa injineer cabdifitaax waa waxa weeyaan dhibaatada haweenka haysataa aada iyo aad bay u kabaasatay iyo baaxad weyn tahay mana aha wax maanta bilowday maanta waxa weeyaan dadka ayaa dareemay maahaane waxa kan horeba waa usoo jiray marba marxaladuu soo marayay intii dalku burburayna waxa weeyaan dumarku waxay ahaayeen kuwa ugu jilicsan uguna dhibka badan uguna culayska badan dhibaatada haysatana ayaan eh, mujtamaca inta kaleeto haysan eh, wayna uga jilicsan yihiin wax kasta culayskii guriga iyo kii dibadda labaduba iyagay ku dhaceen marka dhibka haystaa dee kulley maaha waxaan hadda halka kusoo koobi karno laakiin kulley intii ilahay naga garansiiyo oo aan nula muuqato inaan ka hadal aan ku hadli doono n waayadan dambe waxaa soo batay kufsiga wadareedka dilka loo geysanayo haweenka soomaaliyeed markaad isbarbardhig ku samaysid maadaama qoraas soomaaliyeed aad tahay wax badanna dhaqanka ka qoray dhaqankii hore soo jireenka soomaalida iyo bulshada soomaalida hadda joogta iyo dhibaatooyinka ay dumarku wajahayaan maxaa isbarbardhig sidee ayaa jira
horta intaynaan isbarbar dhigin marka horeeto waxaan ka tacseynayaa dhibaatada guud ee ku dhacda mujtamaca soomaaliyeed ee aan waxba galabsan maalin walba ama mid qarax lagu sameeyo ha haato ama mid xabad lala dhaco ha haato ama mid inta la kufsado haddana la xabaal noololiyo ha ahaatee waxa weeyaan dhammaan waxaan uga tacseynayaa ummadda soomaaliyeed dhibka joogtada u noqday oo waxmagaradka iyo wuxuushta iyo dadka aan qiimaha lahayn oo biniaadanimadu ku jirin oo islaamnimadu ku jirin oo waxay yihiin aan la garanayn ilaa iminka iyo wax ku adeeganaya oo intooda badanna ay qurumo kaleeto oo aan dalka iyo dadka midna dan u hayn ay ku adeeganayaan loona soo maray bridge inaga ina ka mida oo shakhsiyaad waxmagarada ama xaaduqa ama xayawaana ama wuxuusha ama yey wixii doonaba ha lagu tilmaamay kulley aan sharaf iyo wanaag midna lahayn dadna mujtamacana aan sharaf ka rabin ilaahayna aan dee wanaag iyo sharaftoona ka rabin baan uga tacsiynayaa tacsida labaad waxaan siinayaa oo uga tacsiynayaa geeridii xanuunka badnayd iyo kufsigii iyo jirdilkii iyo dhibaatadii lagu dhuftay gabadhii miskiinada ahayd ee labiyo toban jirka ahayd iyadoo aan qaangaarin oo system dumarba u habaysnayn ay ragga waaweyn oo toddoba iyo iyo ka badan ahay ay isaga kaceen oo markay kufsadeen oo danahooda ka qabsadeen haddana ay dileen oo weliba indhihii kasoo saareen oo ilkihii ka daadiyeen oo si aan ladee biniaadan loola isticmaalin iyadoo nool ay xataa indhihii ka saareen oo taasoo xaqul insaanka iyo diinta iyo caqliga intaba ka hor imanaysa kuwaasoo weliba qaybtood qaangaa ahaayeen niman waaweyn oo konton jiraa sida aan warka ku hayno oo qaybtood ay caruurtoodu sekandariya dhigtaan oo dad waaweyn yihiin haddana saasoo ay tahay waxa weeyaan wax xanuun geeri xanuun badan bay ahayd dadkana qulubtiisa gelgishay taasna waa uga tacsiinaya eheladeedii iyo soomaalida guud ahaanba intaa markaan kasoo gudbo marka wax laisbarbar dhigayo horta wax isu dhow baa laisbarbar dhigi karaa wax laisbarbar dhigi karo maaha oo dadkii hore waxay lahaayeen system dhaqan iyo qaab nololeed iyo xeerar iyo sharciyo u degsan oo ay ku maamulaan bulshada ay markaa ku dhex nool yihiin kuwaasoo ay garwadeen u ahaayeen isimo iyo dad guurtiya waxaana jiray qofka dembiga gala noocu doonaba ha ahaadee dembigu galo cabacitigiis iyo baaxadiis iyo systemkiis iyo saamaynta uu leeyahay bay ku xirnayd sida loola macaamilo qayb waa la dili jiray qayb waa si kale loo ciqaabi jiray gabdhahana qaybtood mararka qaarkood waxa weeyaan eh, waa lagu dari jiray iyadoo waxyaaba badan la eh, eh, ninka kufsada maadaama aynan jirin wax la dho kufsi wadareed oo shaksi keliya intuu dembi galo oo gabar kufsado mana dili jirine waa u- u- eh, xoog buu intuu ku isticmaalo baa markaa hadhowdiina dhibaatada labada qoys ka xaali jireen oo waxaa inta badan lagu macaamili jiray maadaama gabadhii ay sida kaleeto u caafimaad qabto in eh, eh, lagu daro si galab- gabadha ayan hadhowdii sumcadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafteedu ayan u lumin ba- gabdhahana lama guursan jirin haddii dhibaatadaas kaleeto ku dhacdo meelay aadaysaana ma jirno adduunkan su furfuran maahayna dadku deegaanuu kala deganamiyana waa loo badnaa marka taasaa waxay keeni jirtay in eh, lagu daro inta badan mar haddaanu qorgooyo ku samayn haddii kalena dhib ka weyn qaybtoodna ay ku iman jirtay oo haddii uu gabdhaha qayb laguba dagaalami jiro boqolaal ay nafta ku waayi jireen oo la isku dili jiray iyadoo la ilaalinayo xaquuqdooda Een, eh, waxyaabaha eh, dareenka leh ee aad dareemaysaan maxaa ka mid a runtii waxyaabo badan oo way naga maqan yihiin waxyaabo badan baana dareemaynaa sida cadaalad daro inaanan xuquuqdeeda haysanin in ay cadaalad daro ay jirto taasoo aanan helinin xaqayagii ama cadaaladii aan u baahnayn
marka een, eh, soomaalida deegaanada soomaalida ay degto kale inta badan waxaa ka dhacay tacdiye kala duwan oo dumarka loo geysto waayadii dambena waxaa soo badanayay in eh, gabdhaha qaar kamida gabdhaha inta la kufsado haddana la dhibaateeyo sidee ayaad oga hadasheen arrintaas maxuu yahay eh, falcelintiina waa runtaa een, waa tacadiyo badan ayaa soo badanayay in hablaha la kufsado een, la dilo la dhaco qisadii ugu xanuunka badneed ee hadeer dhacday ee gabadhii yareyd ee aan qaangaarin loo geystay caaisha ee ka dhacday een, gaalkacyo runtii tacadigaas tacadi aada noo taabtay bay ahayd laakiinse waanu ka hadalnay Een, inkasta aanan he- hoolkii heerkina ka rabay aanan gaarinin muna marka la fiiriyo qaabka ay haweenka dhibaatada loo geysto sidee ayay uga falceliyaan marka dhibaato noocan oo kale ay dhacdo mathalan hadda een, eh, soomaaliya oo kaleeto qeybo badan kufsi baa ka dhacay gabdhaa la dilay la kufsaday sidee weeye falcelinta dumarka soomaalida walaahi walaalo horta waxaa la dhihi karaa falcelinta gabdhaha soomaaliyeed wax dee la taaban kara maahan because ma haystaan wax dee iyagii caawinaya ama dibadii kasoo raxaysay wax u qabsan lahaayeen in ururada soomaali gabdhaha soomaaliyeed aad bay u yaryihiin annaga imika wadankii ma joogno laakiin mar kastaba dee idaacad baan dhegeysanaynayo in social media laga soo deynayayo waxyaalo aad u fara badanaya meeshii ka jiro marka aad bay u yartahay horta gabdhaha kaalintoodii maadaama waxaa loo geysanaya inay dee iyagu wax ka dhahaan aad bay u yartahay laakiin idinkoo dalka ka maqan waxyaaba waxaa jira waxyaaba aad qaban karta haa saa-id way jirtaa because waxaa la dhihi karaa anaku maadaama wadankii dee aan min maamulkii aan waxba gabdhihii u qabanayn halkan markaan joogno waxaa la dhihi karaa wadan dee hore maray ama gabdhaha wax u qabanaya ama urura kale oo dee xoog leh baa ka jira laakiin haddana stil ma la dhihi karo dee saameynta bartan waxa halkan laga qabto bartaas uu saameynaya ma la dhihi karo marka gabdhaha markasta waxaan ku baraarujin lahayn ayagoo wadankii joogay anaku bartan joogno inaan sameyno xidhiidh si waxaan inoogu dhacaayo oo dee kufsi wax iska caadi loo arkaayo laakiin haddana maanta inoo dheertahay gabdhihii yaryaraa oo qangaadhka ahayn lagu sameynayo san wax uga qabano inaan xidhiidh sameyno taasaa muhiim inoo ah tusaale ahaan hadda dhibaatada taagan oo kaleeto dhanka kufsiga eh, sidee ayaad u aragtaan in loola macaamilo ama raggii dhibka geystay in eh, cadaaladda loo horgeeyo sidee u aragtaan haa walaalo haddii imika waxaa la dhihi karaa wiilashan waxaan geysanayo hal maahan oo laba maahan gruub dhanay sameynayeen oo dee falkii ku sameynayeen marka marka la qabto oo dowladii ay qabato yaan laga dhigin baan dhihi lahayn anka haddaan gabdhan nahay maadaama xanuunkiina gaadhay oo dhibaato badan aan dee wajahayno yaan laga dhigin sheekadii sheeko qabiil ay dhameeyaan wiilkii geysta ama laba saddex waxay doonaba ha ahaadaan in la keeno cadaaladii la horkeeno ayaan rabnaa oo diintu waxay ka qabtay la mariyo laakiin haddii maanta la dhaho wiilkan isagaa sameeyey bas sheekadii xeer waxaa ahayd in wiilka la sii daayo oo gabadha wiilkii lagu daro taas in laga dhaafo meeshan wiilkan xanuunka u geystay in la mariyo oo ah in diintu waxay ka qabtay oo qasaas ahayd ah waayo cabdi fataax een, waxaad sheegtay in dhaqanka iyo guurtida iyo dadkii hore ee soomaaliyeed ay xalka gaari jireen dhaqanka hadda way jiraan aqoon-yahanadii dhaqankii odayaashii maxaa hadda muxuu yahay sababta een, xal looga gaari layahay dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee dumarka soomaaliyeed ay ragga u geysanayaan waxa weeyaan horta saddex arrimood oo hadda jira ma jirin xilliga kow ma jirin oday dhaqameed siyaasiya oo buluudka ka shaqaynayo oo mujtamac kale iyo adduunyo kale la jaal garaynaya oo dhaqan kale xambaara waa qodob qodobka labaad ma jirin systemkan qabaa'ilka oo aan bilaa xeerka ah oo la isderderayo isaguna ma jirin oo qofku qabiilka uunu dhimanayo laakiin waxbaa la xeerin jiray tan kale ma jirin wax la dhaho kufsi la yidhaahdo kufsi wadareed mujtamac dhan oo intay gabar yaro dhoocila isugu yimaadaan kufsadaan oo wada fuulaan haddana dilaan ma dhici jirinay gabar yar in la qabsadana waaba xaaraan bayba ahaan jirto de adduunka maba dhici jirin hadday dhacdana ninkaasu ma noolaan jirin inta badan waa la dili jiray haddii ilaahaydan kada leeyahay marka in ay wax isbedelaan dhaqamo kalena soo guuraan oo ina kusoo qaxaan sida inagu inagoo noolnool inu qurumo kale ugu qaxnayo wadamo kale ba dadkuna waxayna kusoo qaxaya dhaqankoodii iyo diimahoodii iyo afafkoodii iyo waxoodii oo isxambaarsan bayna kusoo qaxaya nidaam kalena waa jiraayo injooy baa jira isaguna ku dhex jira oo sumcadda wadanka iyo sharafta iyo haybadda wadanku leeyahay lagu baabi'inayo xasiloonidana lagu khalkhalgelinayo iyaduna waa ku dhex jirtaayo dad gaara loo adeegsanayo kuwaasoo ah bridge laynoo soo raacayo inaga oo system xaggeenna loo soo guuriye marka waxyaabo badan baa jira oo iska hor imanayo dhanka dumarka iyagu makula tahay inay dhaliil leeyihiin dumarku dhaliil waa yeelanayaan laakiin dhaliilshay yeeshaan in kastaba ha la ekaatee hogaankii dalka oo xumaaday wadankiioo fawda isu bedelay oo aan isim laga amar qaato haybad iyo sharaf leh oo ummaddu cisaysaa jirin iyo qoysaskii oo sida ay u burburay dowladnimadu u burburtay maadaama laga soo guuray intii aynu dowladda ahayn soddonkii sano oo soomaaliya xoorta ahayd oo dowladda ahayd oo burburka ka horreeyey ay dhaqankii hore wax iska bedeleen oo dowladahaas wax badan ka bedeleen haddana markay burburtay wixii ay ka bedeleen iyo dadkii waa israaceen caqligii waa burburay xigmadii waa burburtay sida dalkao dhan u burburaa system waliba u burburay marka taasu waxay keentay marka in dumarkii laftoodii ay raggii la jaan qaadaan oo meeshii ay joogeen oo ku sugnaayeen oo ahayd meeshii guriga inay ka shaqeeyaan caruurta koriyaan wax walbaba oo guriga axwaashiisa ku ekaadaan inay hadda ragga la jaan qaadaan oo iyaga laftooda yidhahdaan hogaan baanuba noqonaynaa dadkaanu maamulaynaa horaan u boodeenaa kiraanu qabanaynaa muxuu yahay doorka dumarka ay ka ciyaari karaan sidii looga hortegi lahaa dhibaatada dumarka loo geysanaya saamiya ko waxaan dhihi lahaa dumarku inay sameeyaan isku xidhnaansho waa inay ururo badan sameeyaan oo isku xidhmaan waa in ay kaloo ay sameeyaan banaanbaxyo oo ay ku cabirayaan dareenkooda tacadiyadan markasta soo laablaabanaya waxaan dhihi lahaa dumarku inay hal mid noqdaan oo ay ka falceliyaan ma la is dhihi karaa dumarka qudhoodu way ka gaabinayaan in sidii arintan dhibaatooyinkan soo noqnoqday looga hortegi lahaa aada iyo aad waana laisdhihi karaa way ka gaabinayaan because hadday dumarku ay sameyn lahaayeen mar hore ka hortegi lahaayeen tani ma kusoo noqoteen walaalo waxaa la dhihi karaa horta runtii soomaalida mahmaha soomaliya waxay tidhahdaa in farquliyo fool ma dhaqdo gabdhihii haddii maanta aad hadashido oo adigii wax ku caawinaya aanad helaynin oo dhibaata kugu dhacdo oo dhibaatadaadi qofdee u danqaday aanu jirin maantana haddaad hadashid wax sameyn ma keenayso marka horta culimada waxaa laga yaabaa masaajidaba fara badan way ka hadleen maalintii dawatalo wixii dhacay culimada qaar dee ay wadankan aan joogin culimadeeda aad bay uga hadleen marka dowrka culimada oo qoriya ma ku filnaan kartaa la dhihi karaa wadanku madax buu leeyahay madaxdii inay ka hadasho culimadii inay ka hadasho dadkii dee laga dambeynaya inay sheekadan ka hadlaan weeyaan gabdhuhu justi waxaa weeyaan haweentii gurigan bay joogtaa bas iyadu waxaa laga yaabaa guriga joogta inay xanuunkan ku dhacayso waxaa jirto kufsiga iska dhaafe kufsigi hadda waa shay banaanka usoo baxo oo keliya laakiin gabadhii gurigii waxay ku qabtaa ayaaba kasii fara badanba marka hore gabadha waxbarashaa loo diidi jiray banaanka inay usoo baxdaa loo diidi jiray xorriyada loo diidi jiray laakiin hadda sheekadii intii waan ka aamusnayba taas already maba laga hadlin laakiin waxay noqotay maanta in gabadhii intii kufsi lagu sameeyay haddana laga aamusay oo sheekada qabiil laga dhigay kufsigi waa laga sugudba hadda waxaaba marsaaba in la dilay barina wax ka badanaa noo soo bixi kara haddaan gabdha nahay maahano marka anigu waxaan dhihi lahaa culimada iyo madaxda iyo gabdhaha xilka hayo oo dowladda ku jira waxana oo dhan intay isku tagaan dadkii laga dambeynayay inay usoo saaraan dowr muhiima oo gabadhii soomaaliyad wax loogu qaban lahaa inay sameeyaan maadaama maadaama dhaqanka aada wax ka qortay oo dhaqanyahan iyo suugaanyahan iyo isku dhex jira aad tahay qoraa horey ma u dhacday dhacdadaas maya anigu ma maqal intii intii dalku burburay baa iigu horreysay sheekooyinka ina horta anigu isma dul taagin gabar inta la kufsay la dilay laakiin tiifiyada laga soo daynayo iyo iyadoo intaa warkeeda la wado haddaan wax badan dabagalnayo aanay sir war waxa kanu aanmay khiyaali tahayn jirayna wax badan oo xaqiiqaabaa ka jira oo dhab ah marka markuu wadanku burburayay waxyaaba badan baa dhacay gabdha inta la kufsaday baytari lagu guray kuwa minki xubinkii taranka xabad lagaga dhuftay xilliga burburka wey waa burburka ilaa naag way socotaa hadeeray ahayd markii boosaaso xubinka taranka wiilka kaga dhufanaya xabadda yaniga maaha wax wax xakamaynayaan jirin because cadaaladi ma jirto oo maxkamad cadaalaya heli maayaan dadkii wax wuxu garsoore heli maayaan wax xuquuqdooda sii heli maayaan wixii qabaa'il baa lagu saleeya wiilka iyo gabadha wiilka qiimo badan agtooda ka qiimo badan qabaa'ilka maadaama wiilka qiimo badan yahay wax loonaya wiil gabadh looma dili karo isagoo nafta ka gooyaa leeya isagaa la sii daayo waana waxyaabaha keenay in wax badan fududaadaan oo hore lagu sii socdo si looga hortago dhibaatooyinkan soo badanaya iyo kuwan soo noqnoqonayo maxaa xal ah oo la qaadi karaa bay kula tahay wallaahi de kolley waa xalku waa cad yahay oo ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay in la diidayo mahane ilaahayay siduu uu noo maamulay oo axkaamteena ku soo rogay oo shuruucdeenu ku dejiyay haddaynu u qaadano qof qof dabamareen ma jiro maba jireenba because dadkan intooda badan boqolkiiba sagaashan waa dil shareecadda islaamka waa dil waa dil hadday boqol yihiin iyo hadday toban yihiin iyo hadday kow yihiin oo ay waxa hadda dhacaya sameeyaan sharciga islaamku waa dilaya ma uma daahayo weliba salmid baa lagu samaynayaa sida qur-aanka inuu inoo sheegay gidaar inta meel lagu xiraa marka la dilo kalbacdi masale la waraya marka laakiin in lagu dhaqmo baa ka horeysa oo la helo ciddii fulin lahayd sharciga islaamka hadday culimo tahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday waxgarad tahay waa in wixii fulin lahaa la helaa sidaasa laga hortegi karaa dadkan in la laayo si dadku u badbaado xalka maxaa u aragtaa samiy adiga xalka waxaan u arkaa fasti fasti waa inaan anagu anaga ayaa xalkaynaga iman karaa anagu haddaan isku duubanahay oo na taabanayso dhibtisan anaga ayaa yareyn karnaa waayo lax kasta shiliska ay isdhigto ayaa lagu qalaad dumarka haddayna iyagu ka damqanaynin oo iyagu soo banaan baxaynin oo dhibtitan iyagu ayn xooga saaraynin cid ka yareyn kartaa ma jirto waayo soomaalida xukuma mahda oodkaa dheer ma ku dhexal jiri karto marka aan anagu noqono dad isku xidhan oo isku duuban ayay dadka kale aan mar walba ula tegi karnaa dareenkayaga soo muujin karnaa marka ay dadkaan waxna la qaban karaan lakiin haddaan anagu seexanay oo aanu doorkayga ka gaabinay cid kale oo noo baahi qarin karta ma jirto waayahay gabagabadii muna maxaa xalka u aragta walahi sidii walaasha gabadha iga horeysay ay sheegtay waxaa horta muhiim ah in anaku gabdhahayga isku xidhnaashay aan sameyno san waxaan uga gudbino anaku inaan gacanta isqabsano marka aniga waxaan dhihi lahaa si gaara wiilasha soomaaliyeed waxaana wax yeelaysaan waa gabdho way idin dhasheen way idin dhaleen way idin dhexeen markaa dhibaatada inay ka dhaafaan taasaa horta kula dardaarmi lahaa gabdhaha soomaalida waxaan dhihi lahaa meel kasta aad joogtaanba marka ay dhibaata ku gaadho ama gurigaa ku jiro oo ninka ku qabaa kugu sameeyo ama walaalkaha kugu sameeyo ama abaha kugu sameeyo waxaad maanta aad qarsatid oo guriga dhexdiisa aad ku qarsatid hadhowtoonana adig iska dhaafay de bulshadii oo dhan buu saameynayaa marka dhibaatada ku gaadha walaashay meel kasta aad joogtidbu ciddii as dhihi kartid dee waxbay kuu qaban kartaa inaad u sheegatin muhiim weeye oo xanuunkayna haya aanan qarsanin because maanta waa kufsigaa inagu dhacay waan kasoo gudbinay maantana dila aynu ugu xigo barina ka badan aynu ugu dhici karto marka waxaad qarsatid way ku qarsadaan ayaa la dhahaaye banaanka inaad isu xsaabtid xanuunkii kugu dhacay waxay wax kuu qaban lahaana aada gaadhsiisay
waa tahay dhegaystayaal waxaad barnaamijka kala socoteen waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa noola diyaar nuur xasan nuur nuur bukhaari mahadsanid jaamac haddii aan ku bilowno horyaalka siriya aadagaada talyaaniga jimcihii waxaa dhacay hal kulan waxaana ciyaaray yuventus oo horyaalka hor kacaysay iyo kooxda udines waxaana yuuba oo inta badan kaydka gelisay ciyaartooyda idacaanka ah iyada oo isu diyaarinaysa ciyaarta ay toddobaadkan la ciyaari doonto kooxda atletico madrid ee champions leaga ay afar gool iyo gool kaga badisay kooxda udines waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyey qaybtii hore ee ciyaarta ciyaaryahanka dhallinyarada ah ee kasoo baxay akademiyada dhallinyarada yuventus muse ken asal ahaana kasoo jeeda qaaradda africa balse ku dhashay dalka talyaaniga muse ken ayaana labadaasi gool markii uu dhalinayay waxaa la arkayay iyadoo ay ciyaartooyda sida ronaldo iyo ciyaartooyda waaweyn ee yuuba ee keedka fadhiyey ay u sacbinayeen goolasha kalena waxaa dhaliyey ciyaartooyda kale ah cimre jan oo rigoore dhaliyey iyo blaise maturi yuuve hadda sagaal iyo toban dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee napoli waxaana shan kulan soo socotaa iyadoo horyaalkana toban kulan ay ka harsan yihiin haddii ay shan kulan badiso waxay qaadi doontaa horyaalka talyaaniga markeedii sideedaad oo xiriir ah sabtida maanta aana horyaalka ingiriiska dhowr ciyaarood ayaa dhici doona kuwooda ugu waaweyn haddii aan soo qaadano manchester city oo hogaamiyayaasha horyaalka ah watford ayay caawa is arkayaan tottenham oo ku jirta kaalinta saddexaadna southampton ayay booqan doontaa axaddana kooxaha liverpool benley ayay la ciyaari doontaa chelsea wolverhampton wondres ayay gurigeeda ku martigeli doontaa arsenal iyo manchester united ayaana ah ciyaarta toddobaadkan ee horyaalka premier leaga ingiriiska talyaanigana maanta oo sabti ah kooxda kubadda cagta ee a c milan waxa ay caawa la ciyaari doontaa kievo verona parme iyo genowana waxay is arkayaan caawa fiidka dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna dhegeystayaal aan jaleecno dhankii heesaha waa heesta armay darane iyo xasan aadan samata markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay dokhayga markaan usaan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay dokhayga markaan usaan tegey
waa hagaag dhegeystayaal heestaasi macaan ee ku luuqeeynayo fanaanka xasan aadan samater ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabta afarta waa jaamac farasle anigoo ahaa nuur buqaari iyo bashiir abikal oo dhinaca farsamada iyo soo saarista noo joogay oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. iimaankiyo bidaacadaadi dubaahay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku dhegelay